in la yaqaanaa shardi ah saan hadhow anuu intaasaan niyadeeda ku jirtay hadhow hadduu ku yidhaha kan waan kaa gatay waan kaa gatay qiimana aan lagu heshiinin hadhow anugu toban shilin baaban ku fikiraya uu ku yidhaahdo alaabtiina wuu qaatay ow maadaa qiima ii sheegay anugu anuu intaan baan u haystay wari anuu intaasaan u haystay shareecadu maxay ka dagaalami muran iyo qajajac iyo isqabqabsi ay ka dagaalami hadhow waxaa tidhi guri baan kaa keliyay guryaha ee ka mid a manaadan u sheegin lacagtii baad ka qaadatay ninkii doqosh yar baad gelisay marka waryaa lacagtaydaanu doqoshka yarba rabe guri fiican sibu ku yidhi waryaanu kanaan kaa kireeyey maxaa muranka keenay markii horaa la magacaabin say aanay taa u dhicin ba waxaa la leeyahay waxa uu ninkani gadanaya ama kiraysanaya waa in wax la yaqaano uu yahay ama isagii laftiisii la yaqaano ama tilmaantiisa la yaqaanoo dhammaystiran in la dhammaystiran in la yaqaano wey intaa haddii aan la helin oo wixii majhuul uu yahay oon la garanaynin nahaa can bayci alkharari buu soo geli waa beec kadisaho waxbaa duuduubanoo aan la garanaynin baa hoosta laysu gelinayaa wax duuduubanoo hoosta laysu geliyana goortii daboolka laga qaado muran iyo isdabaorod buu keenaa saa darteed bilaa taxdiida wixii oon la xadaynin hadduu dhul yahayna bilow iyo dhammaadkiisa aan la cadaynin ama inta mitiree dheerar iyo ballac uu u yahay aan la sheegin meeluu ku yaallo aan la sheegin lama kala iibsan karo shardi baa ka maqan lama huraana waxyaabaha shardigu ka maqan yahay waxaa ka mid ah waxyaabaha shuruuda lama huraanka ah ay ka maqan yihiin waxaa ka mida tuu nabigu yidhi laa nikaaxa ilaa biwaliyin washaahidi cadlin labaa isguursatay weli la'aan waa la ismeher xaday shardi aasaasi hoosan la'aantii asixi karin baa ka maqan waxba kama jiraan markhaati looma yeelin gabadha ninkii aabbahaad ahaa iyo ninkii guursanayey baa meel cidlaa isla galay afkunbay hunuhunu hoosta ka dhaheen laa nikaaxa ilaa biwaliyin washaahidii cadlin baa tahan markhaatiin loo yeelo way hadham waxaa rabtaan intaan murantaan wax idin kala saaray in la waayo arrintuna cirdi iyo sharaf ay gasha arrintu oo qof saddexaadna ay taabanaysaan rabtaan sow maaha laidinkama ogolaa laleeyahy ilaa aakhirihi wa in liamrin khaarijin masaa'il baa haddaba laysku haystaa jira ma ama wuxuu u noqday shardigani ma shari lama huraanay u noqotay mise lama huraan ma aha oo ma qaybtaa horey geli mise qaybta dambe soo socotay geli waxaa ka mid ah salaada shuruudeeda waxaa ka mid a satru cawrati cawrada in asurto soo ka mid maa salaada marka la tukanayo calaa qowli jamhuuri culimmadu siday u badan yihiin salaada markii la tukanayo in dhar la xirto cawrada la asturaay waa shardi qolaa waxay yidhaahdeen waa waajib laakiin haddii uu iska tukaday isagoo qaawan salaada way asixi casaa saxat wa casaa wayna asixi wuu dambaabi laakiin shardi ma aha laakiin waa waajib bay yidhahdeen wixii aan shardi ahaynee waajibana ka tegitaankiisa waa ku dambaabi laakiin adoo badh iyo gacana bay salaadu asix bay dhaheen oo dharka halkaa katabaanka intaad wada saarato daruro tahay waxaa ka mid waxyaaba la yaab kale nin culimo oo weyn oo akhyaar aha unbay mararka qaarkood meel luuqa masale la mari waxaa ka mid ragga masaladan ay meelaha la martay alimaam shawkani raxima allahu tacaala lowtaarka kutubtiisa halkaasay la martay satar colowa waajiba shardi maaha isagoo qaawan bay salaada asixi intuu dharka tariya kastuulkii sogisyada la baxo oo halkan ku tubo hadduu allah wili way asixi buu yidhi waxoogay marka zallatu caalimin wey waxaa la isku qabsaday haddaba satru lcawra waa shartu salaati salaadu aduu qaawan ma asaxdo cala saxiixi haddii uu maro booli ah oo uu soo xaday ama soo dhacay xirto oo salaaddii ku tukaday ninkaan salaaddiisi ma asixi baa la isku qabsaday waxay dhaheen qolada say qoladana salaadu asixi mayso shardiga salaadu waa satru lcawra ninkan wuxuu ku asturay cawradana waa wax xaaraanoo layska reebay bal aan eegna inay salaaddiisu asaxayso isagoo salaada ku jira aan maradii ka furno macwistuu guntanay ama gow soo guntaday aynu ka furno sooma qaawana salaaddii miyo asixi waxay dhaheen hadduu marada xaaraantaa xirto laakiin maryo cawradiisa asturaya uu ka hoos qabana salaadu way asixi oo tan haddii laga furo salaaddiisu waxma noqoteen haddii haddii maradaa xaaraanta laga furo xariir iyo ama ha noqoto xoolo xaaraan oo kaleete haddii laga furo hadduu qaawanaan soo baxayana salaaddiis waxba kama jiro waxaa lamida masaa'ilka laysku haysto ninkaa weysadu waa min shuruudi salaati sooma adoo weysaysan karoon weysaysanin salaada haddaad allahu akbar iska tiraado oon weyse qabin maxay noqoni hadduu biyo xaaraana ku weysaystana biyuu soo dhacay ama meeluu dhacayo xoog guriguu ku haysta iyo ceeluu xoog ku haysta dadkii lahaa laad kaga daalay buu biyihiisa ku weysaystay salaaddiisii ma asixi culimo badan ba waxay leeyihiin maya sababtoo salaadu shuruudeedan dhammaystirran weysela'aan ma asaxdo weysadana xaaraan wey weyse xaaraana haddaba wuu foorfoorarsadee salaadii waxba ka jira culimo badan baa leh waxaa ka mid ah guri boob ah iyo dhacah buu ku dhex tukaday guri buu xoog ku haystaa iyo dhac salaaddii baa ugu soo gasho oo farad iyo sunnaba wuu ku dhex tukaday salaaddiisu ma asixi salaadda waa laga rabaa laakiin goobta lagu taagan yahay waa inay xalaal tahay waxay dhaheen guriga dhextaagnidu dhex taagan yahay iyo fadhi uu dhex fadhiisanaya salaada iyo rukuucdu dhex rukuucayo iyo sujuudu ku dhex sujuudayo dhan dambdembi iyo xaaraan wey see looga aqbali falkuu samaynaya ku dhex rukuuca ku dhex sujuudka waa dembi waayo xoolo aadan lahayn hantiya inta aad haysateen dhul iyo wax lamida tallaabo kastood ku dhex qaada dembi baa kugu socda waajibkaagu waa sida ugu dhaqsaha badan inaad isaga wareejiso dadka ilaah ugu celiso od ka dhex baxdo hal waxba hal dhowr tallaabaa lagu ogol yahay oo ah inta aad kasii dha waxaad go'aansatay inaad xoolahan iska celiso gurigan intaad ridda gaaraysaa lagu ogolyahay si dhexmaritaanka haddaad buubi karto ood baalal yeelan kartana buub baa lagu dhihi ha ku dhex soconin fasax la'aan haddaadan isaga dhex tukadoon salaatuleil ku ogoon salaada taraawiixda meesha gurigu barxaweeyin buu lahaaye ananiya reerkayga iyo ilmaha iyo qaraamadii taraawiixda allahu akbar aamiin kaga siinan waxay leeyihin culimadu culimo badan ba waxay leeyihiin wax allaale waxaad tukateen waajib iyo sunnatana waxba kama jiraan sababtoo ah taagnidiinna fadhigiinna rukuucdiinna sujuudiinna o dhan waa dembi aad ku kolxay war waa maya wardhacuna waa gaar salaaduna waa gaar walaan kala saaro salaaddu way asixi waan dhahano saxat wa casa way asaxday dembina wuu dambaabay marka saxad wa casa waxay ka dhigantay mataqaanaan waajibkii waa ka dhacay ajirna ma leh wey qolada ugu roon ninkaas ee u soo dabacsan ee u turtay baa waxay dhaheen waajibkii waa ka dhacay laakiin in yar oo ajira loogu qori mithqaala daratin ajira loogu qori maayo ka horre ninkii labaatan sano laga yaaba inuu guri xaraara degan yahay dhacya boob ku degan yahay inuu salaad tukanayan ku tukanayan isu haysto salaadaa uu ku tukaday oo dhan markay ugu roon tahay bay cinda bacdi ahlilcilmi waajibka ka ridi ajirna ma leh qaarkoodna xataa hal waajib oo ka dhacay lama arko salaadihii aakhara waa un loo wada qabsan nin taariku salaadu la mid yahay dhehen taarikusalaadka isagu isku mid wey masaailkaas waa masaa'ilka la isku hayo xaggay gelayaan wa in liamrin khaarijin nahyin yarid nahyigu haddii uu ku soo arooro wain yarid wain nahyun haddii nahyigii yarid uu ku soo arooro liamrin khaarijin arrin asalkii iyo shuruudii ka baxsan baa nahyi ku dhacaya falaa yunaafii ka hor iman maayo sixatan inay asaxdo ee falaa taxid masalada ha ka leexanin haddii sharcigu waxaanu xaaraantinimeeyeed ku dhex jirta markaad camalka samaynaysaay aanu ahaynba waxa falkii aad samaynaysayna ah lama huraanna ah faraati dahab uu qabaa ama silsila dahab uu qabaa salaad buu tukanayaa nin wey silsilada dahabka iyo faraati dahaba raggu inay xirtaan xaaraan wey laakiin haddii la tuuro salaaddii ma waxbay noqon arrintan salaadiina ma aha wixii salaada shardigeediina maaha salaada shuruudeedu in faraati la xirtana kuma jirto in silsilad iyo jijibi iyo saacad dahaba saacad la xirtana kuma jirto hadday shuruudda salaada saacad iyo faraat inaad xirata ka mid noqon lahayd oo salaaddu adoon kuwaa xiran aan asixaynin satrul cawri bay la mid noqon lahayd ama cumaamad booli oo xaaraan uu kusoo duurtay korka cumaamadda uu qabaay maantuu suuqa ka soo xaday ama lacaguu soo xaday buu ku gatay ama lacaguu xaqdarro ku boobayo ama dowladha ka dhaco ama hay-adha ka dhaco ama sifra ku soo gasho ama suuqa habililiqaystee ama soo jiibsiibe buu cimaamad ku soo gatay cimaamaddii u madaxa ku duubtay allaahu akbar buu salaad yidhi saxat wa casaa wey macsiyadaa uu ku jirana wuu ku dambaabi salaadduna way asixi oo dembigii waajibkii waa ka dhici laakiin cimaamad waayo cimaamadu uu qaba allahu akbar markuu yidhi haddaan ka tuurno salaaddiisa waa saxiix cimaamaddii koofiyadii iyo faraatiga iyo silsiladii haddaan ka tuurto koofiyaddiisa waa saxiix dharkii baa lamida haddii dharkan uu qaba dhar kaloo xalaala uu ka hoos qabo oo haddii lagaba furo cawradiisii u asturan tahayna saxat weeye salaatuhu waxaa ka mida weysadii hadduu asalkii biyo xalaala ku weysaystay laakiin weysadii isaga ceshaday biyo xaaraan isagaga daba ceshaday una weyse qabay salaaddiisi way asaxaysaa waayo tii horay weysadiisii ahe tan dambe u ismarmariye maaha oo haakadaa masaa'ilka sidaas tusaaluu kuu bixiye wuxuu yidhi ka xaji mar'atin sida haweenay xajiday biduuni maxramin maxram la'aan haweenkii waxaa la yidhi maxram la'aan ma xajii karta ma safri karto way xajiday shuruuda xajku safar ka mid maaha sidiisaba shuruuulxaji in loo safra ka mid maaha ee waxaa dhici karta dad baaba meeshii deganoo jooga adi hadduu safarku lama huraan yahay malaa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun buu soo geli maahane ninkii meeshaba isagoo jooga xajka ugu soo galo haddii la yidhaahdo safarku waa shuruudda xajka bax banaanka adoo soo safar bay noqon lahayd ilan shuruuddii baa lama huraane laakiin safarku shuruudulxaj ka mid ma aha xajka daatadiisiina ma aha arkaantiisii ka mid ma aha haddaba shardigaa haddii ay safartii ay safraysay bay maxram la'aan safartay keligeed bay intay tigidh goosatay diyaaradda ku dhacday bay aayar iska socotay xajkay tagtay way dambaawday maxram la'aantay safartay xajkeediisa waasixi xajkeedii waasixi waa hadday keligeed safarto wey laakiin wuxuu yidhi xajkeed ha asexee laakiin maa khalad kama khaali noqonin oo kama madhna oo kama aanay badbaadin can ma'hamin inay dambaabto iyo dembi kama aanay badbaadin xajka ha ka asexo laakiin dhinac kale way ka dambaabi safartii ay soo gashay maxram la'aantay dambaabi masalada maxram la'aantu waa calaa qowli bacdi ahli اlcilmi laakin aladii calayhi jamhuuru اfuqahaa'i hadday rufqaya koox aamina ah la socoto kelmadda aad ugu fiirsada aamina ah rufqa aamin oo ka warqabaysa xaaladeedoga hadday la socoto saxa xajuhaa wajaaza safaruhaa inay safarta way bannaan tahay waana jamaahiiru ahli اlcilmi wاlfiqi bal qaarkood waxay soo guuriyeen masaladaas inay ijmaac tahay masale masale culimada ku saxaabada ku ijmaaceen oo in laga hadlaba aan habboonayn inay tahay siduu xaafid xaafid ibn xajar raxmat ullahi calayhi fatxilbaariga kaga hadlayo waayo afarkii cumar ummahaat lmu'miniin labadii sano ama saddexdii sane ugu dambeysay khilaafadii cumar bay dalbadeen inay la xajiyaan markaasuu soo xajisiiyey intii ogolaatay dhowr diiday maahane qaarkood baan wax maxaarima lahayn koox bay ku socdeen waa la waardiyeynayey meel allaale meeshay degaan iyo markay socdaanba horna ciidan baa ka socday cabdiraxmaan gadaalna ciidan baa ka socday waxaa labadaa kooxood kale hogaaminaya waardiga ka hayaayey cumaan ibni cafaan iyo cabdiraxmaan ibni coof iyaguna labadii cashara mubashirin biljanna iyo khaliifadii kale ah cumar silligii saasay ku dhammaaday dhammaan fii khilaafati cumaanna saasay samayn jireen ilaa waktigii khilaafati caliyin way sameeyeenoo marka caaishaiyo yowmuljamal ay aadayaan markii xajkii la dhammaystay bay ummahaatulmuminiinka intii soo xajidee kalena madiinay toos u aadeen caaishaiyo qoladii la socotayna way leexdeenoo xawab intay mareen bay xaggaa ardulciraaq ka aadeen ardulciraaq markii aadeenna waa kii meeshii jamal ay dhici doontee طلحة بن عبayd اللh زبير cawاm lagu dilay haddaba waxaa kaloo la socda caشhaر المبaشhiرين بالjanة ka mida طaلحaة بن عubayd اللaahi iyo زبير بن cawاam calina waa joogay intaasoo dhan haddaba cali iyo cumar iyo cuثmaan iyo cabdiرaحmaan بن cawf iyo طaلxaةa بن عubayd اللaahi iyo زubayr بن الcawaam lixdaa waa la xaqiijiyey intii kale wax ka hadashay lama arag xilligii cumar dhacdo qarsoomi karta ma aha ummahaat الmؤminiin oo xaj aadaya muslimiintu dhacdo qarsoomi karta maaha oo weliba madiine ka baxaya saxaabadii dhacdo qarsoomi karta maaha oo weliba intaasoo sanadood laba sano iyo saddex sano midkood oo cumar ah iyo toban sanooo cumaan hayey iyo xilligii cali weliba qayb ka mida ay joogto tahay sanad kasta arimahaas arrimo qarsoomi kara maaha waxay yidhaahdeen haddiiba saxaabadii iyo taabiciintii dadkii soo gaaray wax ka hadlay oo arrintaas juuq ka yidhina lama hayo shaaficiyada ragga lamidka halkaa markay joogaan bay calanka babisanayaan waxay leeyihiin fa kaana haada ijmaacan in lam yakun haada ijmaacan falaa yujadu fi dunya ijmaacun okay murmayaan tan hadday ijmaac noqon weydo wax diintoo la isku raacsan yahay ma jira ina masale ijmac la yihahda ma jiro waayo tan maxal tanaaba lagu ijmac calaa kulli xaal xaafidku raxmat allahu tacaala markuu qisadaasoo bukhaari uu wariyey fii saxiixi kitaab alxaj uu ku wariyey uu ka hadlayay wuxuu soo guuriyey masaladaas inay masale ijmaaca u egto saansaankii iyo ishii ijmaaca muslimiintu isku raaceen laa tattabic ummatii calaa dalaalati nebigu yidhi inay u egtahay calaa kulli xaal ama maxram aw maa yaquumu maqaamuhu iska dhe calaa qowli bacdin qolana maxramkii ay shardiyeen qolana booskii maxramka wax geli karoo rufqaya koox aaminoo ka warqabi karta qoftan hadda kooxahan la raacay rufqa aamina maaha haddii idinku rufqa aamina waa been wey xujayda sanadkan kooxaha xajisiiya wax rufqa aamina la yihahda ma jirto waa la xajiyaa diyaaraddaa laga wada raacaa halkan dadka la wada socdaayo qof walba boorsidiisu cayrsadaa qof qof jooga ka warqaba iyo qof qof maqan ka warqaba iyo qof qof xanuunsan og iyo qof qof xagee ku dambeeye lama jirto dadka la ajisiin koox baan ku ajayna ruqaamina raacda halkan dadka lagu dhahaa laakiin waa hufiya been wey waxaan ugu tegey rufqooyin kale soo xajiyey laleeyahay ilaa dhowr iyo labaatan rufqaan xajka ku maray oon qolo walba siday isaga warqabaan waraystay ma qoftii cid qaraabadeedih iyo ciday deris ahayn iyo cid gaar loogala soo dardaarmay iyo meesha la socota waa gaar laakiin dadka koox aamina iska soo raacay imaam baa xajisiinaya lasoo yidhi wax uu koog yahay cid maqan iyo cid joogta iyo cid jiran lama arko iyo wax soo gaaray marka tanoo kale maa ruf qaabile waa tii cumar iyo ay sameynayeen dadku meeshay degeen xilligay safreen kii xanuunsan cidda ku soo xadgudubtay laga wada warqabo wey warkooda la hayo loo khidmaynayo wa laga hadlayo taas haddii la helo weeye maaha ta laga hadlaya hadda waxoogay ganacsiga shirkadahan ganacsigaa ee habaan xaj iyo cumro samaynaa leh ee hamigoodu uu yahay waxoogay shilimaa inay ka helaan ama tigidha uga soo haraan hamigoodu uu yahay maaha ta laga hadlayo وبعموم اللفظ خذ حيث طرد لا بخصوص سبب الذي ورد العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب الربا inuu ka hadlo haddii nas شharciga yimaado oo aayad ama xadiiثah oo hadalkaa nabigu markii uu lahaa calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidka sheegayey ama ilaahay aayadda uu soo dejinayey sabab taagnaa oo ku soo degtay aayadda xadiidka ku yimid ay tahay jiraan masaladu ma cidday ku soo degtay unbay gaar ku noqon daliilkaasi mise isaga ha ku soo degtee dadkao dhan bay udhaxaysaa alcibratu bicumuumi lafdi erayga aayad iyo xadiidka yimid u eray ummadoo dhan saamayn kara yahay saamaynaya yahay xukunkaa waa loo siman yahay laa bikhusuusi sabab sababkii gaarka ahay ay ku soo degay ama aayaddu ku timi xadiidku ku yimid baa loo noqon ma laha saxiix sababkii in la ogaadaayey way faa'iido badan tahay dhacdadaa iyo wixii u egna marka u horeysaba kuwa soo geli dukuulan awaliyan la yihahda wey asbaabu nuzuul baa la yihahdaa qur-aanka oo kutub aad u tiro badan baa laga qoray haba ugu waasicsonaaday inta anigu aan arkay lubaabu nuquul fii asbaabi nuzuul oo imaam siyuuti raxmat ullaahi calayhi uu leeyahay waxaan dhammaystirnayn oo ka fiicnaan laha hadduu dhammaystirmo kii xafid ibn xajar uu qoray tabyiir ulcijaab waxaan leeyahay uu ka qoray magaciisi ma xasuusto uu ka qoray asbaab nuzuulka dhexdu kaga dhintay raximah اllahu tacaala hadduu dhammaystiri lahaa kitaab fariid fii nowcii buu noqon lahaa ama axaadiida waxaa laga qoray kutub la yidhaahdo asbaab wuruudi اxadiiث الshariif hadii sabuhu ku yimaado waxa saxaya waxaan asixin ba asbaabtu weylada waa bicumuumi lafdi wakhud waxaad qaadataa bicumuumi lafdi lafdiga naska soo arooray caamkiisa qaado xayu arad markii uu mid soconaya noqdo wax nas iyo daliiloo ka hor imanayo wax ka badelaya uusan jirin laa bikhusuusi sababi sababka gaar ahaanshihiisa ha qaadanin alladii warada soo aroray sababku ku yimid daliilku ee gaarka ah waxba xukunka ha ku gaar yeelin walidaalika kacab ibnu cujra markii loo yimid ee la weydiiyey aayatulfidya sida ay ku soo degtay aayaddii ahayd faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusukin ee madaxa xiira weeye xujaydiiha baa la weydiiyey kacb ibnu cujrata radi allahu canhu wa ardaahu ka warran baa aayadda ah markaasuu wuxuu yidhi nasalat fiya khaasa horta anigay si gaara iigu soo degtay wahiya lakum caama idinkoo dhanna caam bay idii tahay marka laa cibrata bikhusuusi sababi wey alcibratu bicumuumi lafdi isaga ha ku soo degto laakiin xukunkaasoo dhan ninkan buu gaar ku hayoo cid kaleo soo geli ma jirto la dhihi maayo walidaalika waxaa qaacidada cilmiga ah walaysa bixadiiin in la yidhaahdo xukmuhu cala alwaaxidi xukmuhu cala aljamiici nabigu qof wixii uu ku xukumo dadkao dhan buu ku xukumay saas darteed nabiga cala salaam nusuustii ku timid axkaamta shareicada qaybo badan baa ku yimid asbaab khaasa ku yimid aayaatu dihaar fii suurati اlmujaadila qad samica allaahu qowla alatii tujaadilka fii zawjiha watashtakii ila allah wallahu yasmacu taxaawurakuma dad gaalay ku soo degtay haddana yaa garanay gabadhay ku soo degtay iyo ninkeedii khawla binti xakiim iyo ninkeedii maxaa la dhihi jiray xadiidii intaa la maray xataa magacyadii lama garanayo waxba laga xasuusto aws ibni saamit soo mahay marka nusuulka asbaabtii nusuulkii waxba ka bedeli mayso in nabiga calayh slat salaam naskii uu yiri iyo hadalka aayadda ku soo degtay ay xukunkoodu caam noqdo wmuhbitu shayi shay qofka sugaayey muqadamun waa laga hormarinayaa calaa naafihi qofka diida xayu laa murajixa markii ay jiraan jirin wax kale rajaxaya oo jalaa daahiray almuhbitu muqadamun cala naafi wey laba daliil baa soo aroortay laba qof baana hadal yidhi oo saxaabadii iyo dad ka mida ama laba ninoo culummo ah laba hadaloo waxa wuu jiraa iyo ma jira isku qabteen ninka wuu jiraa yii warkiisaa la qaadanaya qofka ma jiran yiri inuusan ogeyn buu sheegay qofka waa jiraa yirina inuu og yahay buu sheegay nin ogna waxaa la yidhi waman calima xujatun calaa man lam yaclam waxaa amfiladeeda ka mid a nabigeena calayhi salaatu wasalaam wax sidaa hataan soo tilmaanay caaishaa la weydiiyo waxaa la yidhi nabigu weligii taagni ma ku kaajay markaas waxay tihi maya faman xadaakum annahu baala qaa'iman faqad kadaba ninkii idin dhaha isagoo taagan buu kaajay weligii been buu idin sheegay xudayfata bn yamaan baa wuxuu yidhi anoo la socda nabiga buu meel qashinquba yimidoo markaasuu taagni ku kaajay haddaba markaa isweydiinay nabigu horta weligii taagni ma ku kaajay mise kuma kaajay caaisha waxay tihi maya xudayfana wuxuu yidhi haa qaacidada markaad ku dabaqday keed qaadan almuhbitu muqadamun cala annaafi waxaa leenahay caaisha waa intay aragtay ogeyd laakiin xilliyo aynan ogeyn oo la soconin oo badan baa jirtay oo dadkii la socday ay soo sheegeen isla nafsa caaishata waxaa jira xadiida nabigu salaatu duxaa ma tukan jiray caaisha waxay tihi maya ilaa an yaqduma min safarin safar inuu ka yimaado mooye salaad duxaa ma tukan jirin saxaaba badan baa waxay yidhahdeen maya waa tukan jira annaga aragna isagoo tukanaya almuhbitu muqadamun cala annaafi iyadu waynan arag baa la dhihi waman calima xujatu calaa man lam yaclam waxay shaaficiyadu ku dareen salaada subax si joogtaa horta ma loo qunuudi mise loo qunuudi maayo axaadiidta qaarkoodii nabigu inuusan qunuudin bay sheegeen qaarna inuu qunuudi jiray bay sheegeen waxay dhaheen walmuhbitu muqadamun cala annaafi qaacidaa ku dabaq bay yidhaha iyadana qunuudka salaada masjidka raaci calaa khilaafi fi lmasalati calaa kulli xaal xaraa waxay leeyihi washanu laa yuctaradu lmithaalu id qad kafa alfardu walixtimaalu kitaabkii axkaamtis iyo qawaaciddii toddobaatan iyo labadii intaasay ku dhan tahay mualifku uu soo gunaanaday marka haadihii middan aan soo tirinay oo dhan namuudajun waa tusaalayow keliya oo min alqawaacidi ka mida tusaalayow yar yara baan idiin taataabtay buu yidhi baabu alqawaacid alfiqiye wax badan hoos maanan u gelinoo ummadda baalanin weli afmeerkii baynu joognaa iyo intii dhaygahaydee biyaha yarayd baa joogtaayo halkii hore iyo moolkii iyo nimankii ragga ahaayee nin meel gaaray meeshii maynaan gaarin maynan dabaalbaran kuwaasoo tusaalayogaasoo uu kuu keenay min alfaqiiri ninkii alla u baahanaha ahaa alfadfariyi fadfar meesha la yidhaahdana loo tiiriyey annaashidi ee tixdanna tiriyey nashada tix buu tiriyey wey ninka tixdan tahay ee ku gebiyey baa tusaalayogan kuu soo ururiyey wallaaha alle keliya umbaan arjuu ka rajaynayaa an takuuna inay noqoto manduumadan iyo namaadijkan iyo qawaaciddani naaficatan mid wax u tarta liaalibi اlfiqhi dadka fiqiga dalbaya ilan qawaaciddani fiqigay anfacaysaay ka caynin sidii il naabicatin oo burqanaysa oo durdur ah il durduroo laga wada cabaya si looga wada dhargo inay ka dhargaano si fiican ugu oonbaxaan ama wax badan ay u tartaa ilahay ka rajaynaya wa khidmatan inay noqoto adeegaan u adeegoon u shaqeeyey taasoo maqbuulatan la aqbalay lidiini diinta aan u shaqeeya inay noqoto wadukratan kayd inay noqoto tabqaa ii haarta liyowmi اdiini maalinta qiyaamada fii arbacin afar iyo wa arbaciina afartan iyo wa miatin boqol afar iyo afartan iyo boqol ama boqol iyo afar iyo afartan bifadli rabbi bisababi fadli rabbi rabbigay fadligiisa dartiibay yaxtawi uu kulansaday oo koobay manduumiya dexdeedan gabayga ahna boqol iyo afar iyo afartan bayd bay kulansatay oo ay ka kooban tahay wa nisfu haadihi afar iyo afartan haafkeeda iyo niskeedna waa imise afar iyo afartan maxaa nusa afar say niskeeda saddex u noqon kara toddobaatan iyo saddex baan maqlay afar iyo afartan niskeeda waa imisa toddobaatan boqol iyo afar iyo afartanna toddobaatan iyo laba soo ma nisfu haadihi intaa nuskeedoo min alqawaacidi ana waan kuu sheegay boqol iyo afartan afartan niskeed oo qawaacida toddobaatan iyo laba qaacidana waan kuu sheegay buuhi oo uu ka koobnaa iyo wa jumlatin xoogay duuduuboo gacmo buuxisa bay yidhaahdeen oo min alطafi alfawaa'idi faa'iidooyinka midan ugu wanaagsan ah oo kuu soo xulay oo xul ahna waan kuugu daray faaxmad ullaaha allaan ku mahdinayaa cala alkhitaami gabagabada baan ilahay ku mahdinayaa buuhi waashkuru allaha allaan uga mahad celinayaa cala dawaami si joogta oo shukri daa'im ahna ilaahay baan ugu mahad celinayaa inuu ii dhammeeyey baan joogtana ugu mahadinayaa munaasabadda dhammayntana waan ugu mahadinayaa buu yidhi halkaasuu ku soo gabagabeeyey mualifku raxima allahu tacaala wallahu aclam daa wixii ka dambeeya shardigu ballantuu qaaday inuu jebiyo waa waa laguma ogola laakiin hadduu guursado guurkaa waa xaaraan oo asixi maayo laguma dhihin laakiin iyadu maslaxad iyo manfaco inaan lala qaybsanin ay rabtay bay shardigan u xiran sida wata shuruudu mucaamalaadka iyo dadka shuruuda dhex martaaye waxaa u asaasa manfaco iyo wax qofkan u banaanaa baa qofka kala xanibanaya marka shuruuda la kala gelaya sideedaba ama beec ha noqoto ama jilaayaad ha noqoto ama mucaamalaad nikaax ha noqoto sideedaba marka shuruud la kala xiranayo oo shuruud oo dhan masaladan keliya ma ahane wax qofkan inuu ku intifaaca u banaanayd manfacana ugu jirtay buu qofka kale maadaama aanu qaybsaminoo wadaa geli karin buu shardi u xiranayaa isagu si joogtaha ama si wakti go-ana inuu yeesho ninbaa xoola kaa gatay waxaa tihi shardi dayn igu siibu ku yidhi shardi inaad rahan iyo culaal ii keenayso damaanad ii keenayso alaab uu isgaari uu wadwadan lahaa oo ku danaysan lahaa baa shardi uga dhigtay oo halkaasuu soo dhig inaad soo dhigto oodan qaadin ninka markii hore soo uma bannaan in gaarigiisa inuu wadwato hadda maxaa ka mamnuucay taasoo cudura miyaad ka qabtaan tii haweenkuma idinku dhegan sooma taasi waxaa weeye ninkan gaarigiisa inuu intifaacsada wuu bannaanaa laakiin isagaa xaqiisii ka tanaasulay ka tanaasulka xaqaasina dembi maaha xaqa ka tanaasulkiisu dembi maaha sideedaba asalka qadaayaadka shuruud oo dhan baasa ah gaari baad iga gaday waxaa tihi gaariga waan kaa gaday laakiin halkan anigu ma degeni waxaan ka imid magaalo la yidhaahda gaarisa iyo mandheera iyo nakuru iyo mombaasi iyo kisumu iyo meel baan ka imid inaan ku taga gaariga alaabna way ii saaran tahay aan ku geysto kadib aan kuu soo diro lacagtayna waan kala qaadeen nagow hal yajuusu amla way bannaan tahay nabig ala sl jamalkii jaabir markuu gatay washtarata xumlaanahu soo ma ahayn ee neefkan aad ka gaday xoolihii uu milkiyey intifaacoodii so adigu shardi kagamaadan xanibin oo adigu maadan intifaacsanin shardigu haddaba manfaca mubaaxa ah oo sharcigu ogol yahay baa labada qof keebaa qaadanaya shardi lagu kala goosanaya qadiyadda inuu ninkani naag labaad guursado waa qadiyad isagu dan iyo maslaxa uu iska tusi karo gabadhuna inuusan naag labaad la guursanin waa qadiyad danteeda iyo maslaxada ay iska tusi karto labadii maslaxa shardi baa lagu kala bixi karaa haddaba saas hadday tahay maxaa looga jeedaa ilaa sharطan aala alaalan axalla xaraaman aw xarama xalaalan maxaa looga jeedaa waa shardi lagu kala gelayo waxbay alaabtan waan kaa gadan kow bishari marduuf qaada inaad ii keento haddaan shardi la dhiganin waxaan xamaqaad ma la keeni lahaa warniyaho waxaan rabaa xoola inaad i deymiso bay gabari tirinin wuxuu yidhi haawaan ku deymin bishari inaad iisoo ogolaato waxyaabihii muxaramaadka irtikaabu lmuxaramaati sharciya inaan shardi laga dhiganin wey ama waa markii lalaa sharan xalla xaraaman marka laleeyahay shay xaraam oo sharcigu xaaraantinimeeyey shardi kuma banaysan kartid shardiga sharci kuma banaysan kartid wuxuu ku yidhi waay waxaasaan kaaga baanahay bishardi gabadhaada meher la'aan sadaaq la'aan inaad ii guuriso lama ogola oo nikaaxu shikaarkii qaybka dulmi weeye adulmi alaakhariin dulmu laakhariina ma bannaana gabadha in la dulmiyo sadaaqeeda iyadaa iska lehe aabbaheed wax la siinaya shardi in looga dhigo ama ganacsi looga dhigo maya ama jiradaa i dallacsi buu yidhi nihow madaxweyne waan ku imide ama wasiir iga dhig ama janan iga dhig ama sarkaal iga dhig ama lcc si waxyadu qaaliga yahay markaas wuxuu waan ku siin bishardi gabadhaada inaad igu dartoon wax la i weydiinayo meher iyo waxba jirin ood ii guuriso walow sharci ahaan ba igu guuri ha yidhahda may gabadhan sadaaqadiyaa iska leh laba inay u heshiiyaan ay shardi ka dhigtaan lidulmi alaakhariina waxaa weeye shardun axalla xaraaman wey kaasi waa qayb waxaan u malaynaya jaanibkan inuu waadix yahay waa shay sharcigu xaaraantinimeeyey shardi ma loo xiran karaa in la sameeyo aw xarama xalaalan shay xalaal ahaa shardi ma laga dhigan karaa inuusan qofkani weligii u dhowaaninoo iska xaaraantinimeeyo waxaaya waxaas waan kuu samayn bishardi weligaa shaah inaadan cabbin ama bishardi weligaa masaajidka inaadan ku tukanin ama bishardi weligaa hebel adoo la socda inaanan ku arag waxayna yidhahdaan asal waxaa u ah markii la leeyahay sharطun xarama xalaalan waa shay aan manfaca mushtaraga oo labada qof ay kala xanibanayaan aan ahayn qofkan isaga wax manfaca sharciga oo muctabara oo ugu jirta qofkan waxaa inuu ka go'a ma laha laakiin isagaa unbuu ka goynayaa wax sharciga xalaal ugu ahaa buu rabaa inuu ka gooyo wahaakada maaqaana suurada hadday waadix tahay ninkana su-aal kale u qaba ama iyada ahayd والنفي رتب للوجود الحالي فنفي صحة فللكمال سوما والنفي نفي رتب وحاد أكله لاذي باب لا لو فريسجل ددك والنفي لا جنافية للجنس مركا اعتماده رتب وحاد أكله مرسا درجات كوفائدين يوك التالي سيدا سو سعوته والنفي رتب أولا للوجود الحالي xaaladdaa la joogay inuu sidaa u jiro oo joogoo laba helay wixii falkii xataa muuqaalkiisii uunan jirin ku xambaar maba jira wax muuqaalkiisii shabaaxata oo u eg xataa lama hayo isagii maba jiraba hadday dhici kari weydo oo wixii muuqaalkiisii oo jira la arkay dadkiina wuu jiraa wuu sameeyey wixii laleeyahay fanafyu sixatin martabalaad falmartabatu ahaaniyatu nafyu sixatin ma asixinoo muuqaal ahaan ha u jira laakiin sharci ahaan xukun sharci ahaan uma jira dheh daliil baa loo helay sharcihaan xataa inuu jiro falilkamaali ma dhamaystira dheh falilkamaali ma dhammaystira dheh ama wixiiba daatadiiba ka soo tagoo sharcan inuu asaxay waxaa la helay wataas waxyaabaha amfiladeeda aan soo sheegnaan u malaynayaa marar hore aan soo sheegnay والاجتهاad في المناaطين وعaن ترجيiح استصحاaب أصل فعلmا sooma منaadka wa la yidhaahdo mنaad بmaعنى العiلة weyaan nihi suuliyintuna saddex eray bay isticmaalaan oo saddexdaba halkan ay soo gelayaan saddexdaa eray baa laba u qaybsama sidiisaba cilo markay timaado iyo wax ku salayn sidii baabulqiyaas aad ku taqiinay weeyo asal iyo farac bay noqon cilada asalka tacaluqa ay ku leedahay iyo ciladu asfaraca tacaluqa ay ku leedahay sow laba maaha walijtihaadu fi lmanaatayni cilada booskeeda asalka ay kaga jirta iyo booskeeda faraca ay kaga jirta weya waxa labada laga dhigay la tasniinayo manaadkiibaa wuxuu yahay haddaba ciladii xukunka sharciga manaad waxaa loogu magacaabay bay yidhaahdeen min naata shaya wixiibuu meel ku xiray oo ku heraaro xarig ugu xiray ama ku dabroo ka lalmiyey wey xukunkuna sidiisaba ciladuu ku xiran yahoo ka lalmadaa asal iyo faracba saa darteed baa qaacida ku saabsan baa gadaal ka timidoo wاlxukmu lilwujuudi wاlcudmi tabac cilatan ilaa ilaa aakhirihi maa tacabudan wadic somasomarbeydka wa xasusid saa darteed manaadka waxaan leenahay laba asalkay la xiriirtaayoo ama waa ciladii soo saaritaankeeda ama waa iyada oo badan markay isdhex yaacdoo koox noqotay kala shaandhaynteeda soo saaritaankana waa takhriijulmanaad kala shaandhayntuna waa tanqiixulmanaad nanqaxa ugu kala shaandhayi wey markii labadaa laga soo helo faraca cusub ciladii ma laga helay waa in la hubsadaa soo maa taxqiiqulmanaad hubsasho wey cilada meesheeda in la hubsado waa waa juziyada faraca la xiriirta ma aqaana su-aashaadi hadda jawaabteedii heshay soo dhammaadeen soo maha su-aali hay inta kale inaad garateen maan u qaatay algunmu biاlgurmi wainama alkharaaju biاdamaani nimanka axnaafta la yidhahda ay diideen abu hureyre faqiih maha inay u dheheen soo maha dartii kogow masalada waa masale mashaakil badan ka kacay wey baycu musaraati waxaa weeye neef xoolaha suuqa la keenay oo irmaan si inuu caano badan yahay loogu ekaysiiyaa la soo gaaxiyey gaaxda waa taqaanaa sooma lama soo lisin isagoo candhadii iyo naasihii taagan yihiin baa lasoo istaajiyey kaasa waxaa tiraa neefka inta candhadii naas taagay waa neef caano badan waa lagaa gaday laba maalmood markuu jooga listay waxaa artay neefka candhadiisa waxba ku jirinoo neef caano yara waxaa kuu caddaatay marka in la soo gaaxiyo waa lagu khiyaanay khiyaaruubni wax la yidhahda aad leedahay oo khiyaanada khiyaarkeedii ah iyo ceebta waad celin laakiin caanihii aad ka maashay oo dhan celin maysid haddaad isaga laftiisa ku xamaalatay celin meeshid neef irmaansee loogu xamaalan baad dhihi kartaan innaga soomaalidan bay xooluhu ina leeyihiine carabtu xoolaha iyadaa yeelan jirtay innaga laakiin xoolahayna leh carabi saca irmaan iyo dibiga haddii la rabo intii bahal lagu xidhaa beerta lagu fasha hadhowna la maalaa hashana inta in la rarto caruurta la saara ama ninka geeli raacayaay uu hasha intuu mara iyo dul saarto dusha ka fulo geela ku raaco buu hadhowna intuu nirigta ku leexiyo caano ka maalaa laakiin hal irmaan baa korkeeda la fuulay soomaalida ku tiraahdo geelle xabad baa ka soo horeysa ku dilaya lafahay ku dilayaan marka ninkii waa la rartay ood baa lagu jiijiiday beer baa lagu fashay horta wax lagaama rabo alkharaaju bidamaanidi waa socotaa weli haddan baad caana ka listay maantaad listay caawaad maashay berri baad maashay saa dambaad maashay horta lagaama rabo maxaa lagaa rabaa marka la soo gaaxiye neefkan aad celinayso caano aan fii milkika ku dhalanin baa candhadiisa ku jiray sooma caanihii yaa qaatay xilli aanu damaantaada ku jirin oosan adiga kaa dhinteen caano candhada soo galay baa adiga ku raacay caanihiina xooluhu way kala caano badan yihiine tiradooda lama qiyaasi karo sharcigu inaad waxna celiso wixiina aan haddaan la qiyaasi karin hadhow muran ka dhalaninoo wax go-an loo gooyo buu sharcigu qariray saa darteed saacan min acaamin intaad celinaysa ama tamrinta ah waxaad dan dhabaysaayoo loo qoondeeyey caanihiis iyagoon damaantaada neefku gelin candhada soo galee lagu soo gaaxiyey ee adigoo kugu tegay wey marka masaladu qaacidadii kama bixin baan rabaa inaan idhaahdo naam fadal bilgurmi khasaarahay ku xihan tahay oo humaa labadoodu faa'iidaya khasaaro siyaani kuwa isku mid ah oo wada jiro oon kala hadhin wey maxaa yeelay fainama alkharaaju faa'iidadii midhaha ka soo baxaa neefkan iyo gaadiidkan iyo wixii la gatay bidamaani wuxuu qaabishan yahoo la socdaay damaanadda yaa lahaay oo iska dhiman lahaa wax kasta waxa uu dhalay ciddii hadduu dhinta uu ka dhiman lahaabaa iska leh waana xadiidu lafdiga inama alkharaaju bidamaani imaam muslim wariyey fi saxiixi aanu sunalamaha socon nadmul waraqaadkii waidaa quri'a alqur'aanu quraan haddii la aqriyo xilli kasta xaalad kasta iyo goob kasta fastamicuu lahu dhegaysta wa ansituu una dhagaamuso u dhagraariciya macaan baa mise waa khaas caam weeye kanna wuxuu yidhi laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaabi qur'aan baa la aqrinayaa fii xaalati الsalaati labada nas keebaa caama keebaa khaasa caam iyo khaas hadday isu yimaadaan maxaa la sameeyaa waxaa ku soo martay wakhasasuu fi اثaaliث اlmacluumi bidi lkhusuuصi lafda di lcumuumi soo maaha ka socaye taxqiiq اlmalaad maxaa u dhexeeya takhriij اlmanaad horta waa qadyadda asalkaa laga hadlayaayo ciladiisii in la soo saaro wey sababka sharcigan waxaan u jideeyey ciladu maxay tahay masaladan insaan sharcigu ku xukumay nas baa loo hayaa oo masaladan xukunkeeda lama raadinayo daliilkeedii baaba la hayaaba oo khamriga waa la xaaraantinimeeyey inay khamri xaaraan tahay nas cad baanu haynaa laakiin sharcigu muxuu u xaaraantinimeya rabnaa inaan soo taabanno si aan u helno sababta loo xaaraantinimeeyey haddaan ogaanno wixii lamida aan u raacino sooma marka aan soo saarayno takhriij ulmanaad baa la yidhahdaa ciladii baan u doondoonaynaa asal xukunkiisa la yaqaano markaan taxqiiqulmanaad leenahayna ciladii waan soo helnay masale cusub baan waxaan rabnaa taa inaan raacinno ciladii halkaa joogtay halkanna ma joogtaa baan leenahay marka hadda ciladii xagga tiile marka hore ciladan waan baadhbaadhaynay cilo inaan helno cilo un helaan rabnay hadda laakiin cilo aan wadanno baan leenahay halkan ma geli kartaa faraca ma geli kartaa haddii ma geli karta la yidhahda faracani asalka ma raacayo wey oo cilo ma midayso haddii way geli kartaa la yidhahdana waxaa wey taxaqaq iska hubso inay geli karta in kale oo maanicu jiro inay ciladu say kan u gashay u geli karto in ciladu way geli kartaa markaad leedahay waxaad ku salaysay way geli kartaa iska fiiri midna ciladii baa la doondoonayaa oo waxay kuu noqotaba waad ka dhigi midna cilad aad sidato ood wadato baad ka daydayaysaa meesha ma geli kartaa boos muuga bannaan yahay iska hubso inay ku aadan tahay oo isdaboolayaan daboolkani meesha inuu ku wareegayo hubso waay ya baar istiri bay shan cilo isgarwardaysa kugu soo baxday shantii baa waxaa tihi war shantan sax ma wadahe qaar baa faalse ahe waa inaan kala shaandheeyaa markaad cilada soo saaraysa laba mid bay kuu noqon ciladii waaba dhib yaraan kartaayoo mansuusay kuu noqon kartaa nas baa sheegay waad heshay iyadoo nas sheegin baa ciladii waxay kuu noqon kartaa ijtihaadkii hal cililaa kuu soo bixi karta takhriijulmaraad baad weli ku jirtaa markii aad soo saartay bay kooxisa soo raacday takhriijkii waad samaysay laakiin takhriijkii ma kaafiin hadda tanqiix kala shaandhay wey intan kala huf si aad midka cilada noqon kara iyo kan cilada noqon karin aad u kala saarto ood hal mid inta kale waxaa mid walba waxaa la rabaa inta kale inaad inaad cilad inaad ceeb ku sheegto oo tiraada tan saa darteed inay cilad noqon karin ood ceebtiina xujiya daliil saari karta weyogow ya ya ha tanqiix kala hufid weyd ma taxqiiqna ku hubsasho weeye tanqiixna wax yaallaad kala hufaysaa taxqiiqna mid aad hayso baad meesha inay la egtahay raadinaysaa marka taxqiiqa hal cilaad wadataa tanqiixana cilal badan baa kuu yaalla waad kala shaandhaynaysaa halka qiixa iyo takhriijku asalkay u noqonayaan taxqiiquna faracu u noqonayaa soo noqotay aad u sheegtay haddaan tix raaco qisada saad u sheegtay baa caddaynaysa inay been tahay ayib acuudu ka xaqi faskin damahu lcuquudu soo ma ninka caqdigii heshiis marka la galee wax la kala gato laba khiyaar buu leeyahay midna waa automatic oo isagu inuu sameeyo uma baahna khiyaarulmajlis baa la yidhaahdaa inta goobtii wax lagu kala gatay la joogo ninkii raba wuu ka noqon karaa beeca khiyaarulfaski buu leeyahay inuu beece fasakho ka noqdo waxaa kaloo u bannaan inay khiyaaru shari wax la yidhahda samaystaan waan kala gadannay wixiina waan ku kala dhammaanay laakiin iyow saddex maalmood ama laba maalmood intaasoo maalmood baan iska soo fiirin iska soo tijaabin waxan saddexda maalmood kadib haddii uu ku soo qanci waayo intuu soo celiyo wuxuu dhihi karaa niyo wixii ima cajabinin ima qancinin waan ka noqdo waan isbedelaye waxaagay qaado xaqulfaski buu leehay labadii mid ka mida labadii mid ka mida majliskii oo la fadhiyo soo khiyaarulmajliskii xaqulfaski maadan lahayn haddaad tidhaahda anu xaqulfaskigii aan lahaa waan ka tanaasulay waad waayi iyadoo meeshii lasii fadhiya m waan ka noqday baa tiri tanaasulki waxba kama jiraan aqulu saaqitin falaa yacuudu ka xaqi fasqintii wey ama khiyaaru shardigii baad qabsatay labadii maalmood waktigoon kugu dhammaanin baa waxaa tihi warniyahow wixii sidii baan ku qaadanoo khiyaarkayga ani waan ka tanaasulay bas wey markaa saacado kala maqnaydeen baa is soo bedasho tiri waniya saddex maalmood inay dhammaatay maya waraaniya hor intii waan ka noqday ogow kama noqonin wakulu saaqiطin falaa yacuudu xaqi inaad ka noqoto ad lahayd adaa ka tanaasulay soo maaha kugu soo laaban maayo ama khiyaarul ceyb baad lahayd alaabtii ceeb baad ku aragtay ceebta markaad ku aragtay xaqulfaskiga celin baad lahayd waad iska daysay iska daa waan saga haysanayaa baa tiri haddana hadhow bay kula qumanaa weya inaad isaga haysato maya waa isku haysan waan ka noqonayaa wakulu ada xaqii fasakhtaanka ka noqoshada adaa cafiyey soo maaha wakulu saaqiطin falaa yacuudu ka xaqi fask damahu lcuquudu kuwanaa kamid wax soo gelaya maaqan hadda su-aasha fahantay ir fadaaka madmuunu lahu an yantasir soo ma haddii qofku dulmi iyo ictidaa sameeyo oo wixii intuu sii faafo dhib kale sii geysto kan hore wd xadgudub buu haayo wuu damaanad wuu dandhabi lahaa soo maha wixii uu sii geystana wuu dandhabi nin baa dab soo qaatay nin buu gurigiisa geliyey ninkan wuxuu gurigiisa inuu gubo dabkii toban guri oo kale uu gubay toban kaba wuu bixini waayo kii horeeyu uu bixin lahaa wuxuu sii marayna wuu bixin nin baa nin u yimidoo fartan uu ka gooyey fartiibaa waxoogay boogowdo boogtii baa ku xumaatoo gacantii oo dhan baa go'day gacantoo dhan buu bixin wuuba u dhintayba waa loo qisaasi wain cani ilmadmuuni haddii shay aad dandhabi lahayd oo xaqdarro ahaaye shay un intashara wax kale uu ka sii dhashoo sii fido inta adigu geysatay uu ka sii weynaado fadaaka madmuunun kaa kalena waa dandhabi lahu qofkii wax la gaarsiiyey xaqu lah yantasira inuu gargaarsado oo wixii gaaray oo dhan uu ninkan ka soo dhacsado halkan arkay haye ya wataabicu shay idaa lam yufradi marka su-aashu maxay tahay haddii wax isku samaysan ama isku jira aan markii wax la kala iibsanayo la kala reebin oo hadal duuduuba lagu gado duuduub bu isu raaci wey hadhow anigu kaasoo ku dhex jira ulama jeedin ma dhigi kartid faraati baad gaday faraatiguna fas buu leeyahay soo ma faskaa waxaa laga yaabaa wax yar dhaldhalaalaya oo gaaraa kugu dheganaa haddaad halmaanto markii aad gadaysa inaad intaa ka reebto kala harto oo tiraa waraamiya intan aan kala harin maay markii la kala gadanayo waxa u sheegi weyday wey ama beertan aan kaa gadaa tihi gurigan gurigan aan kaa gaday baa tihi nin albaabada lehe daaqadaha lehe hadhow laakiin waxaad ratay albaabada qaar qaali ama daaqadaha qaar qaali ah ku jira maadan kala reebin laakiin hadhowaa waxaa tihi waraamiyahow daaqadaas waxaa lagu leeyahay haddaa markaad iga gadaysay albaabka ma ahane maxau dhihi weyey miyaa tii maya beertan aan kaa gaday baa tii geedo badan bay leedahay mana aadan kala reebin beertii bay ka wada gadan tahay hadha haddaa tii geedkaa ulama jeedin geedkaa kuma jira waxaan kaa gaday miyaa sheegtay haddaay maya waxaa lagu ley wa kama jiraan maaqan haddaad fahamtay hadda macnahu ka hadlaya ya وقد يباح الشيء إن تقدم على وجود شرطه على وجود شرطه الذي انح- على وجود شرطه على وجود شرط شرط في من حتم سؤال شو مركم من معنى أهان مثل الأقبال وقد يباح الشيء شيء إنه بنانا هذا لا أركاف إلا سمينتيسو قد إذا وقد يباح الشيء in taqadama haddii uu ka hormaro calaa wujuudi sharطin shardigii inaad fuliso lagugu lahaan lahaayoo weli dhammaystirnayn haddii aad samaysay inuu bannaanadaa la arkaa calaa wujuudi sharطin oo in xatama fiihi shaygaasoo in xatama fiihi waajib noqday waa laazim laakiin xilligii fulinta lagaa rabay shardigii ku xidhnaa baan la gaarin xoolihii nisaabka gaaraad yeelatay zaka waa lagugu yeeshay sooma laakiin shardiga xilliga keen zakada lagu dhihi waxay ku xihan tahay sanad baa lagu sugi intii lagu sugayey waa shardigii aad ku fulin lahayd laakiin nisaab haddaad gaartay asalkii sababkii iyo wujuubkii waa la hayaa ma hormarin karaa haa waxaa ka mid ah ahaara lisalaati salaadu hadday soo gasho waajib soo kuguma ah tahaaradeediina waa waajib soo maaha tahaarada waktiga qabla alwaqti ma sii weyse qaadan kartaa way ka hormari kartaa walow tan ay u soo qaateen culamada qaarkood sababka xataa inuu ka hormari karo sabab wujuubka inuu ka hormari karo calaa bacd اlamila laakiin markii zakada la hormarinayo iyadoon sanadkii soo wareegin qofka xilligii keen shardiga lagu dhilaa lama gaarin laakiin wixii keen loo dhihi lahaa oo nisaab xoolaa inuu leeyahay waa lagu hayaa marka shardigu waxba qasab maaha in la helo laakiin sababkii in la helaa qasaba buu ku leeyahay intaa way labada beedi isdaba socda wuxuu ka hadlayo haye ها صدقة يكون نقن يا يا ويديسن هذه سو برضاك نيتك كما بحنن يا شرط ايه ما هو قال شيء هذا شرط هذه الوحرة ما قرنيه laakiin asalku sadaqo bay ku noqon xooluhu hadday gaari waayeen nisaabka intaan aqaanin taa wey laakiin santa hadii loo xala garan maayo haye haddii wax la kala iibsado waxa la kala iibsaday waxyaabo badan baa ka dhasha mid waa beecii aan wax kala iibsanna ahaa ee lagu heshiiyey beeca lagu heshiiyey waxaa daraf ka ah oo qayb ka ah beecaan ku heshiinay adna waxaad ii oggolaatay inaan wixii qaato adna waxaan kuu oggolaaday inaan lacagtaa ku siiyo ama aad igu yeelato ood adigu leedahay lacag intaa dhan haddaan ku siiyeyna inaad adu leedahay baan kuu qiray oo raalli ridahaygaan kugu siiyey adna wixii aan kaa gatay baad gacanta iga gelisay haddaba halkan waxaa yaalla wax kala gadashaa taalla wax kala gadashadii waxay dhashay xoolahaygii inaan ku siiyo inay raalli aan kaaga noqdo anigoo ku qaracsan oo weliba leh xaq inaad u leedahay inaad qaadato intaa waadax soo maaha beecii baa wax kama jiraan noqday marka okay beecii wax kama jiraan ninkii alaabta lahaa baa qaatay nin kalea yeeshay aniga xoolahaygii aad qaadatay haddii aad tiraahdo adaa i siiyey oo raalli ka ahaa oo adaa ii qiray xoolahan inaan xaq u leeyahay inaan qaato qiritaanka aan kuu qiray inaad xaq u leedahay ma socono waxba ka jiri maya sababtoo qiritaankayga wuxuu ku salaysnaa in waxan aan ku bedashay oon qaatay marka kuma doodi kartid anigu alaabtaan kaa gaday aan kaa gado qalad ha ahaato laakiin xoolahan adaa ii qiray inaan xaq u leh inaan qaato xoole ninkii lahaa uu qiray xaq in loo leeyahay in la qaatana maxaa loo daba socdaa igulama doodi kartid wey sax waan kuu qiray laakiin iqraartaydii waxba kama jiraan sida wixii aad iga gadee ku salaysnayd qiritaankaygii ogolaanshahaygus waxba uga jirin baan tanna waxba uga jirin taa way masaladu ka hadlaya wuxuu yidhi wahaakadaa sidoo kale in yabtul ilaslu asalkii hadduu buro baala waxaa buraya maa kaana wixii ahaayoo dhan fii dimnin lahu wax ku guda jiro fama staqalla aan gaar u taagnayn qiritaankan xoolaha kuu qireen kaaga raalli noqdeen xaq u leedahay kuu qiray arrin gaar u socoto oo keligeed intaan kuu imid warniyo xoolaad igu leedahay oo xoolaha xaq lagu leedahay qaadaan ku idhi ma hayn kumama soo doolan meel bannaanna kama bilaabin ee waxay ku salaysnayd tanay ku lamaanayd oo daba socotay waxbaan ku gadanayay ilaa jannana aan ku gata haddaan rabee naxwal mabiici tusaalahaan wax la kala gatay oo baana ay dib ka soo caddaatay mustaxaqan liaakhara ninkii kaa gaday nimaan ahayn baaba iska leh wuxuusan lahayn buu kaa gado buga fa baailun waxba kama jiraan weeye baycun gaditaankii lidaaka shaygaa la gaday xaqan horta si dhab ah wixii gaditaankii la gaday waxba kama jiraanoo waxaas horta milki ma gelin milkigii ninkii gatay ma gelin wuu noqon ninkii lahaa buu noqon ko fa baailun waxaa kaloo baailan waxba ka jirin iqraaru mushtariihi ninkii iibsaday ogolaanshihii uu ogolaaday biamanin aydan lacaguu ogolaadoo yidhi lacagtaa waad leedahay xaqabaad iigu leedahay adaa xaq u leedahay qaadadii uu lahaana waxba ka ilaa shaariihi ilaa baayici ninkii wax ka gaday lacagtii wuu ogolaadeen ogolaanshihi waxba kama jiraan sababta lacagtan wuxuu ku ogolaaday beecaasu ku ogolaaday kii baan jirin asalkii soo maaha tan raacsaneedna waxba kama jiraan لأنa bayc شhay maxaa yeele shaygan la gadayeybaa qad tadamana kulansaday iqraaruhu qofkan inuu ogolaado bima rtadaahu amanan wixii uu raalli uga noqday waxa inuu ku gato inuu qofkan u qiro u ogolaado beeca keenay shaygii laga gaday baa keenay kiiba hadduunan jirin ogolaanshihiisa waxba kama jiraan laakiin adugu waxaad yeeshaa intaad u timaadanin keligii aad waxba ka gadanin nihow lacagtaasaad leedahay xaq baad iigu leedahay qaada dheh hadhowna waan ka noqday dheh waxaa lagu leeyaa ada ogolaaday waa rido mustaqil u ah ma qanan suuradu haddii ay waadix tahay waxaa ka mida noocan oo kaleeto beeca baailkaa xoolaha jannada lagu gataa ka mida soo ma taqaanaan xoola janno lagu iibsay nin janno iibsay welidin kuma arteen rag badan ma arko janno soo gatay wadaad suufiya meel fadhiisan awliyo weeyaa la dhihi sheeka ii dhahaa suuqa la gelin waxaa la leeyahay inaad janno waxaaba kaa xigta inaad sheekha ziyaare u geysun baa janno kaa xigta ahlu jannaad noqon dembigaa o dhan waa la dhaafi isla wuu ogyahay sheekada ii dhahdee bugta maanta bannaan gashay nin hadda rag soo laayey oo geel soo dhacay ba geelii uu dhimashada diyaarka u ahaa ee ragga u soo dilay buu janno ku soo doonan sheekhayman sheekh ziyaaradanaan keenay sheekhu wuu ogyahay meesha fadhiyaay wuxuu geelan u keenay ninkan inay ii dheh jirta suuqa taallo oo uu janno ku gadanayo markaasuu dhihi khayr allah ku siiyo muraadkaagii waad heshay ninka muraadku lahaa muxuu ahaa jannuu gadanay soo maa kanna wuu ogyahay sheekada ii dhehdaa waad heshay muraadkii buu yidhi jannuu ka gaday marka janno isaga wuxuu milkiyo gadi kara ma yahay ogolaanshaha ninkan uu qiray inuu qaato xaqinuu u leeyahay wuxuu ku salaysnaa in ninkaasi janno ka gadi karo jannada gacanta ku hayo idaa kaana haadaa baailan wixii uu tadamuree kulansadoo dhanna waxba kama jiraan saas darteed xoolaha xaaraan weeye la qaatay xataa hadday ninkiisiiyo xalaal u ahayd xoolaha xaaraan wey saas darteed baa wadaad ba waxaa la yidhi nimanka ziyaarada qaata xoolahoodu xaaraan weeyo su-aasha sharcigu xaaraantinimeeyey iyagoo tujaaroo dharagsan ha loo xaaraantinimeeye lakiin ninka iska fadhiya loo keenay ka warran inuu kaasaa kasii xaaraansan mujrimka wuu ogyahay wuu sheekay dhaho janno la gadanayaa taalle jac ka dhihi maayo muraadkaaga waad heshay buuri jannadu jiaga keenay marka idinka de waxaa laga yabaa reerbadankiin weligii nin janno gadaya inaydan xoole u geynin baan u malaynayaa ma idinku jiraa wax nin janno gadaya xoole loo geynaya ama taagnaa ama u tegey mise waa laga wada xishooday xataa raggiisa wixii qaro allah naga dhaafo tajribu taysiira maxduuraad waa juz ka mid ah qaacida almashaqata tajribu taysir ay soo hoos gashaa waxaa soo gasha adaruuratu tawriix maxduuraad baa soo gasha adaruuratu tuqadaru biqadariha baa soo gasha ilaa aakhirihi maa ubiixa lidaruurati zaala bizawaalihaa baa soo gasha qawaacid tira badan baa soo gasho oy asal u tahay samayntiisa waxa samaynta la samaynayo uu bato camal ah camalkaas wuxuu ka caamsan yahay ficilka qowl buu noqon karaa wax fal loola samaynay ereyga camal la yidhaahdo camalku waxaa galas niyadaa soo gasha oo ficilkaa soo gala oo qowlkaa soo gala marka camalku waa inay ka caamsan wax kastoo in badan in la sameeyo u baahanaya juhdi badan ama niye ha ku tacalluqo ama qowl ha ku tacalluqo ama ficil ha ku tacalluqee wax ficlantan wuxuu uga jeedaa samayn waxa samayntiisu ay ka mashaqaya hawl badan tahay wax kale uu ka ajir badan yahay akhafu dararaynkaa waxay noqon karaan dararayn caamayn way noqon karaan laba darar oo caam ah midka fudud ha la qaato way noqon karaan laba darar oo khaas ah midka fudud ha la qaatana way noqon karaan darar caam iyo darar khaas ah midka fudud ha la qaatana way noqon karaan qaacidadaasaa ka caamsan waxaa soo hoosgeliyo taxamalu dararu lkhaasu lidafci darar caam tanay soo hoosgashaa waa qayb ka mida waa markii labada darar midna caam iyo midna khaas ah laakiin labada suuriya labadaba ama ay caamkooda yihiin ama labadaba khaaska wada yihiin bay kaga caamsan tahay ma bicilmi lmarati buu ku laazimaa mise bisuduurihi min arajuli buu ku laazimaa isagu sooma ogeyn marka qaacidada ma soo hoosgelayo marka shay laa yazamu qabla alcilmi bih maxaynan u laazimaynin haweenta maba ku xirnaba alaaq dhicitaankiisa ninkii alaaquusan ogeyn buu furay miyaa la dhihi karaa nin naagtiiba ninkii baa dhintay naagtii waa dambay maqashay oo ciddadii waktigeedii la dhaafay laysad calayha cidda way dhamaatay ciddadii waktigeeda dembi ma laha iyada waxaa ka khuseeya xilligii ciddada waxyaaba mamnuuc ka ahaa baa jiray mana aynan ogeyn cidda inay ku jirto way iska samaynaysay laysa alayha hay ariimkuma laa yalaazima qabla hay qabla cilmi bih juziyadaas ayadaa taabanaysa aan iska ogeyn meel fataa hayna gelinina cashirkani u ekeysiye saasaan iska ogeyn fadal waa laisu hoosgelinaya ma arkaa buriye fataalifu lmadmuunu waxa intii la burburiyey la damaanad bixinayo fiihi waxaa laga bixinayaa maa shay ictadala u dhigma isagii isaga laftiisii maaha waxaan neef xoolaa gaari baad lahayd gaarigii buu kaa burburiyey gaarigaagii suuragal miya maanta in lasoo nooleeyo wax qiimihiisa u dhigmaa lagu siin bedelkiisaa lagu siin oo qiimihiisii ah taas wey ninkaas su-aashiisaan kusoo gabagabayno wuxuu yidhi kitaabka caqiidada xaggaasaa laga didin doonaa ama laga marmarin doonaa la yidhi horta waa laydinka wada rabaa sida xadiidka muslim ha ku noqonin ragga